watan ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha
barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari waana toddobaadkii u horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waa tahay bisha barakaysan ee ramadaan ee noo curatay ilaahay khayrkeeda hana wada siiyo hana naga dhigo kuwii urursada ajarka iyo xasanaadka ku jira caasho dhambaalka ugu horeeyana waa dhambaal meher waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah hooye canab cawaale hooye zayna baashi adeer cali maxamed subxaayo adeer axmed maxamed dhuub aabe maxamed daahir iyo sacad maxamed daahir ubax cali subxaayo ayaan cali subxaayo qurbe cali subxaayo carab cali subxaayo caasho cali subxaayo sahre cali subxaayo barwaaqo cali subxaayo qadar cali subxaayo iyo caasho cali subxaayo waxay dhammaan reer cali subxaayo dhambaal meher oo wacan ay u dirayaan cabdinaasir cali subxaayo iyo marwadiisa faadumo axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco ay leeyihiin noqda reerkii lagu nasta oo lagu nagaado wada jireen nabad ku waara oo aqal gala ilaahay idinka dhigay leeyihiin aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waa dhalasho dadka dirayana waxay kala yihiin faadumo cumar maxamed firdowso cabdulaahi xasan nimco cumar maxamed maryan cumar maxamed usaame maxamed xasan iyo umulkhayr maxamed xasan aabe cumar sheekh maxamed faadumo cumar maxamed firdowso cabdulaahi xasan iyo ditoreys baa la yiri waris axmed cabdi iyo haboon xasan geedi seexde waa haboon xasan geed seexde dhammaan dadkani waxay hambaliyo leeyihiin ditoresa raxmo sheekh cumar iyo maxamed xasan kofi oo ay aamine maxamed xasan ugu dhalatay sida loosoo qoraan ka helay toddoba iyo tobankii bishan aanu ku jirnay abril sanadka laba kun iyo labaatan waxay gabadhaasi ku dhalatay magaalada muqdisho aamine waxaan leenahay soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin ramadaan kariim ayaan markale idin leenahay haatan aan ku yaro nasanno qhasiidooyinkii ramadaanka waxaan idin soo qabanay sooma ramadaanta iyo hibo maxamed doon hibo nuura محمد السلام دياشي صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري
kale ayaan ku laabanaynaa dhinacii dambaalada ee ay dhegeystayaasha noo soo dirsadeen dambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo faarax maxamuud hooyo mako cali yalaxowiya aabe xirsi waa aabo xirsi maxamed khayre iyo abti cabdiraxmaan waa cabdikariim axmed tifow iyo abti jibriil axmed tifow waxauu ku magac dheeryahay caalim jabra iyo abti najiib axmed tifow bashiir cali daahir caanaboore adeer maxamed xirsi maxamed iyo adeer ciise xirsi maxamed iyo cabdi mahad xirsi maxamed iyo diriye xirsi maxamed farxaan xirsi maxamed ciido maryan xirsi maxamed iyo bishaaro xirsi maxamed shamso xirsi maxamed cusmaan axmed cusmaan nuurka waxa ay dhammaan tahniyo dalasho u dirayaan iqro axmed tifow iyo seegeeda shuceeb xirsi maxamed oo wiilgu dhashay dalka jarmalka caasimada berliin wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi najiib shucayb xirsi noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah saciid cali maxamed maxamed muuse maxamed khadar saleebaan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo kayse jaamac maxamed aamiin cali maxamed nimcaan jaamac maxamed saado maxamed diiriye iyo saleebaan maxamed diiriye suuri maxamed diiriye qadar maxamed jaamac dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cali aadan maxamed iyo marwadiisa qaaliga ah nimco maxamuud oo wiil uu ugu dhashay isbitaalka weyn ee magaalada burco saddex iyo tobankii abriil waxaana ay leeyihiin wiilkaasi yar ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamiin dhambaalkan oo ah dhambaal dhalasho caasha waxaa noo soo diray saaxiibkan xuseen nuur xaaji waxaana lagu bilaabay annaga oo ah dhammaan ilmo garaad cali buraale xasan iyo hooyo shaxmed xaaji soofe habarya cusub aadan habarya dahabo cartan adeer richard cabdulaahi xaaji iyo xaaskiisa alwiya cabdalla iyo muluuk cabdalla waxay hambalyo dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan axmed shaakir garaad cali buraale iyo xaaskiisa mano xasan oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen magaalada toronto ee dalka canada mataanaha oo dhashay sagaal iyo tobankii bishan abril ayaa loo bixiyey cumar iyo zakariya cumar iyo zakariya adeer soo barbaara noqda kuwii dadkooda dalkooda iyo diintooda anfaca ilaahna idinka dhigo owlaad saalixiin ah aamiin ayaan anaguna leenahay waa tahay markana aan ku nasanno qasiidada nabi ammaanka ah inta raacday nebiga waxaa ku luuqaynaysa allahu naxariistay xalimo khaliif moqol
Thank you. يعبني أنا كل بعض بيوبري أبعد بيك ليلو والبان لإسكي لهيا طيعانك يعبني راتا مالك آخر وغفادي يبرواقو قطة من ذو كل
ku dhaafno qasiidadaasi ramadaanta halka aad kala socoteen waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha taaniyo dalasho ayaa waxaa diraya dadka kale ah xasan maxamed absuge salmaan mahad faarax xasan xuseen xasan abaale cabdi sayid iyo liibaan maxamed sharwac ugaas xasan bashiir xuseen maxamed guuleyd iyo sayid cumar cusmaan cabdulle cabdiraxiin axmed nuur gindhe nimcaal jaamac maxamed iyo asxaab badan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyo dhalasho oo farxadle ay u dirayaan cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo marwadiisa xaliimo cabdulle cumar oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya labaiy labaatankii bishan abril magac bixinta iyo ducaduba waa xaggiina magac bixinta idinka ayaa xaq uleh gaar ahaan hooyada iyo aabbaha ducadusan waxaan leenahay ubadkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin taaniyadanna waxaa diraya sacdiye xasan sheekh cabdulaahi madnuur mukhtaar madnuur madnuur madnuur waa maxamuud waa mukhtaar madnuur maxamuud madnuur malaaq abshir cabduuli xasan iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed ibraahim nuur yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi iyo seegeeda cabdiweli faarax suleymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani waxay taaniyad dalasho u dirayaan zahro maxamed nuur iyo xasan xuseen bute oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka m s f baa layidhi ee ku yaala xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dhadhaab ee dalka kenya waxaana loo bixiyey salmo xasan xuseen bute ducada waa dhankiina baa layidhi salmo waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo mid diisoo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin taaniyadan aroos waxay naga soo gaartay fu-aad cabdulaahi cumar samsam xasan diiriye iyo caruurteeda raxmo xasan diiriye iyo caruurteeda gacmay xasan diiriye iyo caruurtiisa deeqa xasan diiriye iyo caruurteeda iyo asxaab kale asxaabta kale ah baa layidhi saadiq aadan xidig cabdicasiis daahir faarax shaafic ciid iyo cabdiraxmaan dicde maxamed shaafi sheekh xasan qadar good gardaafe iyo dhammaan asxaabta iyo qoyska reer xasan diiriye tahaniyad aroos ayay waxay u dirayaan baa layidhi cabdiqaasin xasan diiriye iyo marwadiisa deeqo maxamed khayre oo arooskooda uu ka dhac baa layidhi magaalada baydhabo janno ay taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishii bishan abril sanadkan labada kun iyo labaatanka gaar ahaan xaafadda howlwadaag noqda kuwii isku waara oo ubad khaar qaba kala hela aamiin yaa rab
تتلقي السلام عليك السلام عليك حياك الرحم حيدك بركة لها حياك بك يوم إن غاب دربو ودا فقط تسيني بسي ما وري ولا لا لا لك يا بدر يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر العزة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صبر العزة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر الوسط السلام عليك السلام عليك يا ذراك وبردي وحيدا قالوا سبحنا ليه سدينا بكتنو ولا بقت تجريده فالدير ما وره ولا لا لا ليك يا بلا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صبر العزة السلام عليك السلام عليك كبوغاتي بات كل زمان انتي لايقا بيريو احباب كلابات يون ان انا كبا فيه بجير ما وري ولا سالاني لقي يبدا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صغر العزة السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك
maankaasi uu ku luqeynayey cumar aadan ayaan intaasi kaga gudbaynaa halkaad nagala socotaan waa v o a aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen tahniyadan aroos waxaa loogu hambaliyeynayaa maxamed cali cabdulaahi oo ku magac dheer macalin khadar iyo sucdi cabdulaahi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay soomaaliya baa layidhi gaar ahaan magaalada baydhabo ee gobolka bay dadka tahniyada diraya waxaa ay kala yihiin ismaaciil cabdi maxamed maxamed yuusuf cabdulaahi bashiir caagane xaaji shafad iyo dalmar caagane xaaji shafad cabdulaahi cabdulqaadir mukhtaar iyo aadan axmed mahad maxamed nuur maxamed hime maxamed ciro iyo ismaaciil jimcaale aadan yuusuf iyo ibraahim yarow iyo ugu dambeyntii baa layidhi xuseen maxamuud xareed ducadan waa xaggiina ayay leeyihiin waxaanu leenahay maxamed cali cabdulaahi iyo socod cabdulaahi maxamed isku waaro ubad khaar qaba kale hela aamiin tahniyad aroos ah waxaa diraya baa la yidhi dhalinyaro aad u fara badan oo tahay soo dhowaada waxaa ugu horeeya ismaaciil cabdi maxamed maxamuud yuusuf cabdulaahi ayaa ku jira bashiir caagane xaaji shafaad baa la yidhi iyo dalmar caagane xaaji shafaad iyo cabdulaahi cabdulqaadir mukhtaar aadan axmed wa aadan axmed mahad maxamed nuur maxamed iyo hibo maxamed ah, cinro baa la yidhi iyo ismaaciil jimcaale aadan yuusuf ibraahim yarow iyo ugu dambeyn baa la yidhi xuseen maxamed xareed waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cali cabdulaahi wuxuu ku magac dheer yahay macalin khadar iyo sucdi cabdulaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan baa layidhi magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi u kala siiyo ubad khayr qaba wiili caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin tahniyadan dhalasho waxaa lagu bilaabay salaan sharaf leh naga guddooma daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay saaxiibayaal weliba waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak ilaahna ha naga aqbala soonka waxaa diraya ee, hooyo dhoofo ee, haaroole iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jira dadka diraya ee, hooyo zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo saaro dhaqane iyo aaba xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda wiile xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda sacdiye xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxmo jeyte ee xayaab iyo caruurtooda waxaa dhammaan dadkan oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandera dalad xaawo iyo meelo kale waxay hambalyo ay u dirayaan yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo raxmo jeyte xayaab oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo taariikhdu markii ahayd baa layidhi afar iyo tobankii bishan abril wiilkaas waxaa loo bixiyey eh, cabdikariim yuusuf xaaji cabdiraxmaan cabdikariim noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin hambalyadanna waxaa diraya baa layidhi annaga oo kale ah cabdulqaadir ibraahim buulle aadan isaaq cumar injineer maxamuud ibraahim cali nuur maxamed cabdi yuusuf maxamed nuur daahir bishaar hudow iyo bashiir cabdi bandhuub iyo doctor saleemaan sheekh mukhtaar iyo doctor shariif xaaji caymooy iyo cabdulaahi xasan cali wuxuu ku magac dheer yahay masar nimbaas iyo cabdulaahi cabdi birkaan hibo sheekh nuur cali cabdulqaadir ibraahim farey iyo cabdifataax cabdulaahi cabdi waa cabdifataax cabdulaahi cabdi garuun iyo yuusuf maxamed idris iyo maxamed yaraani xasan muxyidiin maxamed xasan dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho kismaayo baydhabo jannaay beledweyne fudur diisoor finland norway sweden iyo dubay waxay halkan hambalyo uga dirayaan cabdinuur aadan ibraahim iyo marwadiisa aasiya sheekh caamir oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii bishan abril sanadkan laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin noqo tii soo weynaata oo soo barbaarta oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin oo tahay mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa qasiidooyinka nebi ammaanka ee bisha barakaysan ee ramadaan aan idinku talagalnay ramadaane iyo codka macaan khadiijo fooday nuur markana nala dhegeysa
Rabbi tuso farae anara kurana ramadane رسولي محمد ربي تصابر على القرآن رمضان nabi ammaankaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan
Rabbi Sultan